alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira waa mid ka mida casharadeenii ku saabsanaa qisaska ku sugan qur-aanka iyo sunnaha qisaskaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inooga warramay ee la yaab kale casharada laga baranaayo cibrooyinkuna ay ku jiraan waxaa ka mida qisatu jarati dahab qisada ku saabsan jalxadda dahabka ah waynu garan doonaa jalxadda dahabkaa maxaa looga jeedaa waa qiso tusinaysa taariikhda insaanka in laga helay tusaalayaal qiimo badan oo halka bani aadamka badankoodu maalka ay ku murmaan ee ay kala jiitaan maal iyagu isku tuurtuuraya anigu ma lihiye adigaa leh me anigu ma lihiye adiga ayaa leh mid waliba ka kale uga cararaayo waxaa ku kalifayaana uu yahay alwarac wa khashyat alwuquuci fi lxaraam xalaal miiradnimo diin ilaashi aakhira dhowrasho xaaranka carar qisadani waa qiso laba nin jalxaddan oo buuxdo malaasan oo dahaba mid waliba ka kale uu ku leeyahay adiga ayaa leh war mi anigu ma lihiye adiga ayaa leh bukhaariya muslim baa wariyey can abi hureyra radi allahu canh qaala qaala nabiyu sala allahu alay wasalam ishtaraa rajulu min rajulin caqaaran lahu laba nin baa dhul kala iibsaday markaa dhulka waa la kala iibsan karaa laakiin qofku dhulka wuxuu iibin karaa haddii ixyaa ku sameeyo wax dadku curfi ahaan iyo caad ahaan ay u yaqaaniin wax dhulka haddii qofku uu ku mulkiyi karo markaasuu iibin karaa dhulku mulkigiisa uu soo galay man axyaa arda miitatan fa hiya lahu buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam almiita waa dhulka aanay cidina lahayn waa alardu almunfakatu an ilmul can ilmilki waalikhtisaas waa dhulka cidina aanay lahayn dhul cidi leedahay dhul taabica oo raacsan oo maraafiqdiisi ka midan aan ahayn dhulkaa qofkii nooleeyaa mulkiyaya nooleynta xad shareecadu uma yeelin nooleynta camiris baa looga jeedaayo in shaqo laga qabto xurfiga iyo caadada dadkaa loola noqon loola loola noqonaya laakiin qofku dhul aanu waxbaba ku samayn haba yaraatee lam yacmal fiihi shay dhulki waa kamaa khalaqahu اllah sidii ilaahay ku abuuray weeyaan dhulka dhulkaa qofkaasi muu mulkiyin walaa yajuusu lahu baycuhu inuu iibiyaano uma banaana hadduu iibiyana iibkiisu iibintiisaasi ma ansaxayso waa beyc faasi waa beyc maa laa yamlik labada nin dhul bay kala iibsadeen fawajada الrajul aladii ishtara alcaqaara fii caqaarihi jarata fiiha dahab ninkii dhulka iibsaday dhulki u iibsaday wuxuu ka helay jalxad dahaba oo dhulkaa ku aasan faqaala lahu aladii ishtara alcaqaar khud dahabaka minii ninkii dhulka ka iibiyey buu u tago wuxuu yidhi war dahabkaas jalxaddaa dahabkaayo ku aasan baan dhulkii ka hela dee adigaa le kaala iga qaado inamaa ishtaraytu minka alarda walam abtic min minka adahaba walam abtac minka adahaba anuu dee dhulkan kaa iibsaday dahabka kaamaan iibsano dahabka adigaa iska leh wa qaala aladii lahu اlardu inamaa bictuka alarda wamaa fiiha war waxaan kaa iibiyey dhulka iyo waxa ku jira markaa dee dahabka adigaa iska leh ee anigu ma lihi dahabna waa ognahay bani aadam see u jecel yihiin iyo quluubtooda siduu ugu wen yahay iyo qaalinimadiisa jalxaddan oo dahabi waa kanzi waa xoolo badan oo qaaliya weeye arrintii hirig bay noqotayoo mid waliba dahabki inuu qaato waa diiday kii kaleu ku leeya qaado adigaa leh waynu ogsoonnay xaalka dadka maanta hadduu qofku wax yar ka helo dhulkii uu ka ibiyey waxay u badan tahay inuu idhaahdo dee dhulkan kaa ibiyee waxa ku jira anigaa iska leh bal waxaaba dhacdo aynu aragnay hadduu dhulkii yaro qaaliyoobo oo qofkii iibsaday lacag badan uu gaadho kuwii ka iibiyeyna dib ugu qabsadaan marka la maxaa dhacayna idhaan berigii hore u indhaha ay qabtayoo wax macnalaamiga siisan markaa markii horaan dhacna qofka dhulka iibsadayna dhulkaa wixii uu ka helo dee dhulka iyo wixii ka soo baxaba aniga ayaa leh inuu idhaahdo ayaa xaalku maanta u badan yahi laakiin war dhulkaunbaad iga iibisee dahabkaagan qaado iyo war mee dahabka adiga helo dhulka iyo wixii ku jiraba waan kaa iibiyey dhulka wixii ku jiraa dahabka ayuu taabicu yihi halkaasuu arrinkoodu taagan yihi labada nin fataxaakama ilaa rajul waxay u xukum doonteen nin kale faqaala aladii taxaakama ilayh si kaloo u kala saaro waa garan waaye ninkii ay u xukum doonteen wuxuu ku yidhi alakumaa walad labadiinna nin ubad iyo caruur ma leedihin faqaala axaduhumaa liya ghulaam midkood wuxuu yidhi anigu inan baan leeh wa qaala alaakharu liya jaariya kii kalena wuxuu yidhi aniguna inan baan leeh maa sha allah waa intuu u socday qaala ankixu lghulaama aljaariya inankiiyo inanta isu guuriya buu ihi dad wanaagsan baa tiine in in laysku kin xidha fiican xidhiirhkiina uu sii jiro aydan kala go-in xiditinimaduna waxay ka mid tahay waxyaabaa dadka isku xidha wa anfiquu calaa anfusihimaa minhu watasadaqa dahabkanaad isku tuurtuuraysaanna inankaa iyo inanta aad isku isu guurisaan intaad isu guurisaan inanka iyo inantaa dee ka biiliya halkaa ile waa jelxad dhan oo dahab oo dhammaan maysee fi lcumri baa la cuni karaa inta la nool yahay oo dhane weliba wax ka midana dee sadaqadu bixiya talada cajiibka ayuu siiyey qisadana waa qiso aada iyo aada u layaab badan marka maanta la eego waaqaca dadka iyo noloshooda iyo dhaqankoodu siduu yahayna waxa weeyaan arrinkeedu uu noqonayo arrin cajiiba bani aadamku xoolo aad ba u jeceliy wainahu lixubi اlkhayri lashadiid waxaanay u badan yihiin bani aadamku waxay iyagu leeyihiin inay aada u difaacdaan walow waxaa iyagu inay leeyihiin yaqiin bayaanay noqone boqol kiiba boqol yaanay ahaane qaarkoodna waxaa ku jira damac waxaa dadka dadka kale ay leeyihiin inay damaaciyaan maray ay ka xoogaan maray ka dhuftaan ay kala cararaan maray ka xadaanoo si qarsoon ay uga qaataan maray dafiraan maray ku qabsadaan oo ay ku soo dacweeyaan laakiin labada nin dhaqanka noocaas ee dadka arrinkoodu u badan yahay aada iyo aada bay u khilaafeen mid waliba weliba wuxuuna waa dahab waa dahabka ilaahay uhi zuyina linnaasi xubu shahawaati min الnisaaءi wاlbaniina wاlqanaطiir اlmuqanطaraةi min الdahabi wاlfida wاlkhayl اlmusawama wاlancaami wاlxarf dalika mataacu اlxayaati اdunya waa dahabka dadka la jeclaysiiyey ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay waa maal qaali ah maalka qaaliga ahna dadka in badan wuxuu ku kalifaa xasad dad bay isku nacaan oo ay isku gooyaan damacu wuxuu ku kalifaa dad badan wax ilaahay u ka xaaraantimeeyey inay u badrheedhaan inay dhiig daadiyaan inay galaan dacwad iyo maxkamad iyo khusuumad ay og yihiin inay iyagu gardaran yihiin haddana inay u badrheedhaan ku qabso ku qadi mayse adigu ma lihid laakiin ku qabso xuunbaad heli doontahay ayay u badrheedhaan xataa ilaahay wuxuu qur-aanka ku sheegay dadkii cibaadada lahaa cibaado badnaanta lagu yaqaanay iyo kuwii cilmiga waxyigaa lahaa in laga helay dad noocaasa ya أyuha الذiina aamaنuu ina kaثiira min الأxbaari والruhbaan layaأkuluuna amwaal الnaasi bاlbaطil ilahay isagoo muminiinta la hadlaya wuxu uhi in badanoo ka mida alaxbaar waa culimadii ahlukitaabka culamaء الyahuud والnasaara wالruhbaan waa kuwa cubaadee cibaadaysiga badan layaأkuluuna amwaal الnaasi bاlbaطil xoolaha dadka xaqdarro ku cunaan iyagoon dabiib garanahayn bay dadka ku dhaha waad idi dabiibena lacag intaa lee keena iyagoon qur-aan ku akhriyayn bay odhanaya qur-aan baan kugu akhriyayaa intaa bixi waa ka shaqaysanayaan dadka u imanayaan waxay odhanayaan siyaaradii keena sheekh hebel haddaad bixin weydaana ta idinku dhacdo dhagahaad faraha gelin doonta allah waad ka shallayn doonta maxaa dhacay awliyadu waxeedu way soo doonata awliyadu waraabun bay noqonaysaa ama libaax ama shabeelo xoolihii aad bixin weyday iyadaa kaa qaadanaysa awliyadu yaakuluuna amwaal annaas bilbaail waxaanu dadka ilaahay ku waajibin bal bixintiisu aanu sunno ahayn ayay dadkii saa ugu hanjabayaan awoodo aanay lahaynna way sheeganayaan agoon bay xooloodii cunayaan oo nin baa dhimanayaan markaasoo odhanayaan oo ninka xoolihiisa waxaa laga raaciyo awrka geeliisa ka dhaqaaqaya keena yaakuluuna amwaal yataama xoole agoontay cunayaan haddana waa culimo ama waa cubaadoo dadka marka la idhaahdo waryaa u salaad saxsan iyagaabaa xaggooda la eegayaaba marka adduunyada xaaraanteedu kuwa ay ka faka weyday dada kale maxaad u malaynaysa dadka inta adduunyada ka zaahida ama warac leh ee wixii xaaraanta cad iska daayo wixii uu ka shakiya xataa iskaga tagaa aada iyo aad ba u yar yihiin qof iimaankiisa uu sarreeyo alla ka cabsigiisuna uu badan yahay aakhirana aakhirana aada u xusuusan oo aada ugu xisaabtamaya aakhiro qof garanaya qiimaha adduunyada iyo siduu u liito iyo qiimaha aakhiro iyo sida uu sarreeyo ayuunbaa sidan oo kale yeeli karaa labada nin waxaa saa ku kalifay waa iimaan xoog badan iyo taqwa alla ka cabsi iyo diinku dhaqan iyo salaax iyo toosnaan ayaad sabab ugu noqdeen mid waliba wuxuu is yidhi malaagka kalaale haddaad qaadato bilaad xaaraan qaadata marka warac ayay labadan nin ay ku sifoobeen waxaa kaloo isaguna la yaab lahaa ninkan ay u xukum doonteen idhaahna kala xukun iyo sida uu labadaa nin ee wanaagsanaa uu isugu xidhay qisadan cibrooyin baynu ka qaadanaynaa cibrooyinka baynu ka qaadanayna waxaa ka mida waxa loo yaqaano waraca iyo qiimaha uu leeyahay iyo qofka siduu uga fogeeyo xaaraanta iyo boorhkeedaba waracu waa maxay waracu waa tarku maa takhaafu daraarahu fi laakhira wax kastoo aada isleeday aakhiro biloo dhibaata xaggiisa kaaga timaadaa laguu qabsadaa oo cadhada ilaahay iyo cadaabkiisa uu sababkuugu noqdaa inaad iskaga tagto waayo adduunyadu waa maalmo kooban waana xeraguul waa lagu dhaxayaa waa la dhaafayaa akhirana waa deegaanka iyo daarta rasmiga weeye iyaday tahay qofku inuu aada ugu fikiro hamigiisa u weyn ay noqoto iyaday tahay qofku inuu ilaashado wax kastoo uu isleeyahy akhiruu kaa xumayn doonaa inuu ka fogaado nebigeenni moxamed baa calayhi salaatu wasalaam waraca tusaale inoogu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rajactu ilaa ahli fawajadtu tamratan saaqita cala alfiraash farafactuhaa liaakulaha fakhashiitu an takuuna min tamri sadaqa fataraktuha rawaahu lbukhaari gurigaygii baan ku noqday buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam gogashayda dusheedu waxaan ugu tegay xabad timir ahoo dul taalla kor baan saa ugu soo qaado markaan afka u dhoweeyo aan isidhi cun ayaa waxaan ka baqday inay ka mid noqoto timirtii sadaqadda timirtii sadaqadda nebiga calayhi isalaatu wasalaam dee intaa loo keeno ayaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam baytulmaalka uu isu dhaafinayay markaa rasuulku wuxuu isidhi biloo timirtii sadaqadee lagu soo mariyey ay ka dhacdo sadaqaduna nebiga xaaraan bay ka ahayd ina sadaqata laa taxilu lana inamaa hiya awsaakhu nnaas sadaqadu aniga iyo ahlulbeytkaygaba xalaal noomaha buuhi rasuulku waa dadka uskagoodii iyo wasakdoodii weeye markaa cun baan is yidhi wuui nebigu calayhi salatu salaam afka markaan u dhoweeyey ayaan ka baqay inay timirtii sadaqada ka mid noqoto deetan waan waan iska tuuray buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam hada waracu rasuuli illah sala allahu alay wasalam waraca nebigu wuxuu gaadhay markuu gurigiisa yimaado hadduu raashin ugu yimaado inuu raashinkan xaggee laga keenay raashin isagoo aanu keenin oo aanu ku ogeyn hadduu guriga ku arko waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sifadaa wanaagsan xalaal miiradka ka bartay ardaydiisii iyo saxaabadiisii sharaftiiyo qiimaha lahaa abu bakar radia allahu canhu addoon buu lahaa yaakhudu minhu kharaajan kharaajku waa in addoonka ladhaa soo shaqee dabeetana wixii dee uu soo shaqeeyey uu u keeno sayidkiisa markaa xoolu u keenay abubakar nin addoon u ahaan jiray fa akalahu abubakr abubakar wuu cunay abubakar markuu cunay ayuu ku yidhi atadri maa akalta ya abaa bakr abubakaro waxaanaad cuntay miyaad garanaysa suu ihi la maya waa kharaajkii da adii keentay faqaala takahantu fi ljaahiliyati takahantu lirajuli fi ljaahiliya wamaa uxsinu lkahana islaamka horti baa nin u faaliyey buu ihi weliba faalkana maan aqoone waan harowsaday buu ihi marka waa faal iyo khiyaano labadaasaan isku daray ninkii un baan maanta la kulmay oo berigii hore mushqaayaddii muusina mushqaayaddii buu isiiyo dee waa ta aad cuntay waxaa faal laga shaqeeyena waxay ka mid tahay waxyaabaha la xaaraantimeeyey xuluwaan ulkaahin ila faaliyuhu xalaalo wuxuu qabtay ma jirto iyo wuxuu ogyahay toona oo xoolo cidlo u ka qaatay oo xaqdarro u ku qaatay waxaaba lala xidhiidhiyeyba mahrulbaqiy gabadha xun waxa ay xumaanta ka qaadato ayaa xuluwaanulkaahi nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu ku ladhay abubakar radia allahu canhu xaaraan in cuno umuu badrheerin laakiin waraciisu aad buu u sarreeyey fartuu isgeliyey xataa akhraja kula maa fii baطnihi wuu iska matajiyey ilaa uu soo saaray wax allaale wixii calooshiisa ku jiray waraciisu heerkaasuu gaadhsiisna haadaa cumar radia allahu canhu muhaajiriintii mushahar buu u qoray nin kasta wuxuu u qoray afar kun inankiisa cabdillaahi bnu cumar oo muhaajiri ah wuxuu u qoray saddex kun iyo shan boqol markii la yidhi isba waa soo hijroodo muhaajiriintuu la mid yahay maxaa dadka uga hoosaysiisay wuxu uhi inamaa hajara bihi abawaahu inan yar buu ahaayo waxba isaga hawli kumay dhicin kadeedna lama kulminoo labadiisa waalid baa waday xanaanaynaya markaa sidaan ula simaa raggii iyagu iswadee hawshu ay ku dhacdaee reerahooda wadee kadeedka la kulmay waa kaa waracii dadkaa wanaagsanaa heerkaas ayuu gaadhsiisnaa nacam nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waraca ah iyo xalaal miiradka xaaraanta cad iska daaye waxa aad ka shakida inaad iskaga tagto aad buu inoogu dhiirigeliyey dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wax allaale waxaad ka shakido iskaga tag waxaanad ka shakisanayne saxnimadiisu ay ku caddahay xaggiisa uka qaala calayhi الsalaaةu wasalaam kama fi lbukhaari wa muslim min xadiidi annucmaan bni bashiir ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaat laa yaclamuhuna kaiiru min annaas xalaashu way cadday ilaahay baa caddeeyey xaaraantuna way caddahay laakiin waxaa jira arrimo u dhaxeeya oo marka dadka qaarkood la eegay u dhaxeeyaan dadka qaarkood baanay u caddayn ma xalaal baa waxani mise waa xaaraan waa ka shakisan yihin dadku markaa labay noqonayaan dad waxa ay ka shakiyaan iskaga taga iyagoo ilaashanaya diintooda aakhiradooda iyo sharaftoodaba iyo dad waxaa u badrheedho oo adduunye jacaylku uu ka qaalib yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi faman itaqa shubahaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi waxyaabaha qofku uu ka shakisan yahay ee aan u caddayne xaaraan inay yihiinna uga baqayo qofka iskaga tagaa oo qof diintiisii iyo sharaftiisii ba ilaashaday wama waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraam qofka waxa uu xaaraannimadiisa ka shakisan yahay iskaga tegi waayo iimaan ka kaxeeya aan lahayn marka dambena xaaraanta cad buu ku dhacaa baasha markaa xaaraanta la yidhaahdo dadku tallaabo tallaabay ugu dhacaan markaa qofku waa inay jirta masaafo u dhaxaysa isaga iyo iyo xaaraanta laakiin hadduu xaaraantii dhinaca saaro iyada ku tiirsado waxaa hadhay dee waa inuu ku ceero waana taa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu sheegayay wuxuu tusaale nebigu uga dhigay ka raaci yarca alghanam sidii qof xoolo la jooga xoolaha alku ku raacaya xowla alxima seere nin boqori uu seerayste hareerihiisu ku raacaya yuushiku an yuuqica fiih wuxuu u dhowya in xoolihiisaas ay u daataan oo xoolihiisaa mid meeshaa geliyadde u noqdo kadibna dee ciddii meeshaa oodatay isaga ay ciqaabto marka xaaraanta qofku maaha inuu iyada lafteeda un iska ilaaliyo bal wuxuu ka shakisaya wa inuu iska ilaaliyo waracu yeesho kaasuunbaa xaaraanta cadna iska ilaalin kara oo ka fogaan kara qisadani waxa ay muujinaysaa qofku haddii uu helo xoolo dhulku aasan axkaam kala duwan bay xoolahaas yeelanayaan xoolahaasi haddii ay yihiin xoolo dhulkaas ilaahay uu ku abuuray waa dahab ama fido ama macaadin kale oo halkii ilaahay ku abuuray ba iska fadhido weli aan laga soo saarinba isaga ayaa iskale mar haddii dhulka uu mulkiyey nooca labaad wuxuu noqonayaa xoolo dhulkaa lagu aasoo la geliyey kaasina laba usii kala baxaya in dadkii islaamka hortijiray ay ku aaseen oo calaamadahoodii lagu arkay kaa rikaas baa la idhaahdaa rikaas rikaasku waa dafiinu ljaahiliya islaamka horti dadkii jiray xoolaha dhulka ay ku aaseen xoolaha qofka helay baa iska leh laakiin maxaa laga rabaa khumus shan meelood marka loo qaybiyo meel waa inuu dowladda u dhiibo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi kamaa fi lbukhaari wa fi rikaazi alkhumus xoolaha islaamka hortii dadkii jooga ay aaseen qofka helaa isagaa iskale laakiin shan meeloodoo meel waa inuu bixiyo oo dowladda u geeyo oo u dhiibo xoolahaasi haddii ay yihiin xoolo qof muslimi uu ku aasay meesha astaamihii iyo calaamadihii muslimiinta ayaa laga helay haddii qofkii uu garanayo qofkani inuu u geeyaaba waajiba haddii qofkii aanu garanahayna luqaday noqonayaan xoolo baadi oo ciddii lahayd ka lumay luqadada axkaamteedii bay qaadanayaan waa inuu sanad iyo boohiye wax qiimale mar haddii xoolahaas yihiin haddii qofkii lahaa uu helo waa inuu siiyo haddii uu waayana inuu u hayo hadday wax kayd gelaya in uu isagu iska isticmaalo inuu u sadaqadeeyo intuba waa u furan tahay waxaa kaloo xadiidkan aynu ka baranaynaa zuhdiga azuhdu fi dunya oo qofku wax allaalo wixii aan aakhiro sahay u noqonin waxba u tarahayn inaan waqtigiisa iskaga lumin iyo waraca oo ah qofku wuxuu isleeyahy akhiruu dhibkuu keeni doonaa inuu ka fogaadaa inay ta sifo aada iyo aada qaali u ah nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam labadaa nin sifadooda iyo dhaqankooda iyo qisadooda markuu inooga warramay wuxuu rabaa inaynu kaga dayanno oo sifadaasi wanaagsan in aynu yeelanno dadka adqiyada ee saalixiinta sifadoodu waxa ay tahay xalaasha saafiga inay ku dadaalaan xaaraantana inay iska ilaaliyaan bal wixii shakila xataa inay ka fogaadaan ummadihii horena waa ku jireen ummadda nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa laga helaya aimada islaamka qaarkood ayaa iftiinadan iyo laydhkan iyo faynuusyada tirigyadan waxaani berigi hore waa yaraayeen shamac yar baa la shidan jiray ama iftiin yaroo meel ka baxaya marka axadul aima ayaa kitaab axaadiida oo uu qoray ayuu gebigiisiiba qasalo wuu maydho wuu masaxay markii la dha maxaad saa u yeeshayna wuxuu yidhi faynuus baan waaye iftiin dabeetana iftiin meel ka baxayaan la soo ag fadhiistay buuri markaasaan ku qoray marka waxaan ka baqay in qiyaamaha lay qabsado idhaa qofkaa iftiinkiisii baad isticmaashay laambadiisi baad la isticmaashay adoon fasax ka qaadan heerkaasu markaa waracoodu gaadhisan qaar baa xoolahoodii oo dhan gacanta ka saaray farahooda ka saaray sababtuna ay tahay shaki ka galay in xoolahooda wax xaaraana inuu dhex galay qofku hadduu sidaa yeelana waxba kaga xumaan maayaan maallo kaga yaraan maayo bal ilaahay baa xalaasha saafiga ee saxda ah ugu barakaynaya taasina waxay u baahan tahay muraaqaba qofku inuu qof xagga ilaahay iska eegaya iyo inuu qof aakhiro xusuusanoo aakhira qalbigiisa aad iyo aad ay ugu weyn tahay laakiin hadduu yahay qofku qof adduunyadu qalbigiisa aad ay ugu weyn tahay laa yubaali min ayna akhad a min xalaal a min xaraam suu nebigu sheegay buu xaalku noqonayaa aakhiru zamaanka dadku uma aaba yeelayaan xoolaha halka ay ka tabcanayaanay ka shaqaysanayaan ma xalaal mise xaaraan markaa qofku waa inuu ogaadaa maalka in la weydiin doono minayna iktasaba wa fiima anfaqo xagguu ka shaqaystay muxuuse ku bixiyey marka labadaa su-aalood jawaabtoodu qofka dhaqamo badan oo wanaagsan bay u yeelaysa hadduu doonayo inuu jawaab saxa oo uu ku badbaado uu ka bixiyo ilaahayna waafajiye wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira